farxad weyn waxaa ii ammaanta inaan ka soo qayb galo xafladda tan redio hargeysa lagu baahinayo oo uu gaadhayo dunida oo dhan sharaf iyo qiimo weyn bay inoo tahay qaran ahaan dad ahaan iyo ummad ahaan redio hargeysa waa tii taariikhdiisa laga soo sheekeeyey ee dadkii dhisay dadkii markii ugu horreysay ka hadlay dadkii soo abaabulay dadkii hawshiisa iyo cilmigiisa iyo aqoontiisa dejiyey waxaan mahad ballaadhan u celinayaa inta iminka ka shaqaysa inta hawsha kaga jirta redio hargeysa taariikhdaa uu leeyahay ka sokow redio waa waxa ugu effectifsan ama ugu waxtaroon ee ay dowladu wax ku gaadhsiin karto dadkeeda iyo shacbigeeda iyo dunideedana dunida kalena uga warrami karto waxa ay qabsatay iyo waxa ay gaadhay iyo waxay taransatay marka rediogu wuxuu noogu fadhiyaa qiimo aad iyo aad u weyn hadday dunideenna tahay iyo hadday dibadda tahay iyo qadiyadeenna oo aynu fidino ay tahay intaba marka hawshaa aynu qabannay ee qaran ahaan wada qabannay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa in alla intii ka hawlgashadoo dhan ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu inagu guuleeyo oo meesha aynu doonayno aynu ku gaadhno ummaddeenna waxaa la inta ka shaqaysa iyo inta ka hawlgashaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaana insha allahu tacaala waanu ku dadaalaynaa